اللهم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين waa dersigii toban iyo sagaalaad min kitaabi alraxbiya fi lfaraa'id baabul munaasakhaat wuxuu baab u yahay waxa la yidhaahdo munaasakhaad aquulu haadaa baabun baabu nawcin min tasxiixi اlmasaa'il waxa weeyaan waa un nooc ka mida tasxiixu lmasaa'ilka aynu soo marnay laakiin aladii qablahu tasxiixun binnisbati ilaa meyitin waaxid kan kii ka horreeyey wuxuu ahaa markii loo fiiriyo ama loo nisbeeyo hal meyd masaladiis baa la tasxiixinaya hal qof oo dhintay baa laga hadlayay waaya wahaadaa tasxiixun binnisbati ilaa meytayn ama meyitayn iyo fasaacidan kanna waxaa laga hadlayaa laba meyd iyo ka badan masaa-ishoodii oo la tasxiixinayo falihaadaa dakarahu caqiba sidaa darteed buu baabkan ugu sheegay baabkii hore ciribtiis ama gadaashiis maadaama isku nidaamay ka hadlayaan almunaasakha fi lisdilaax isdilaaxa afgaradka culimada munaasakhaat waxaa la yidhaahdaa munaasakha an yamuuta insaan qof inuu dhinto falam tuqsam tarikatuhu xoolahow ka tegayna aan la dhaxlin ama la qaybin xataa yamuuta min warahatihi waarithun aw akthar ilaa uu ka dhinto qof kale oo dadkii xoolaha wax ka dhaxli lahaa ah ama qof ka badan qof baa dhintay xoolihiisi lama dhaxlin dadkii dhaxalka lahaa qof kaloo ka mid a misna dib ka dhintay xoolihii isku jira qof kalaa misna dib ka sii dhintay munaasakhaad baa la yidhahdaa waay sababtoo ah lianna almaala yantaqil fiiha min waaris ilaa waaris maalkii waa guuraya kii haddeer qofkii hore wax ka dhexleeya buu ka guurayaa mar labaad isagii baa dhintayoo mar labaad macnaha xoolihiisii baa qof kalea waaris kalow yeelanaya naski luqada alisaala aw innaqlu baa lagu dhihi jira zuulin ama naqlin waxay dhahaan nasakhtu lkitaab waxay yidhaahdaa nasakhtu lkitaaba kitaabkii baan waayan qoray nas nusqeey idaa naqalta maa fiih waxa halkan ku qornaa dhan markaa xag kale u rartid waa waa naski baa ku samaysa naskiga hadda waa arta koobi baa loo isticmaalaa ya wuxuu yidhi wain yamut aakharu qabla alqisma fasaxix ilxisaaba wacrif sahma wajcal lahu masalatan ukhraa kamaa qad buyina tafsiilu fima qudima wain takun laysat calayha tanqasim farjic ila alwafqi bihada qad xukim wandur fain waafaqat isihaama faqudhu diita wafqahaa tamaama wain yamut haddou dhinto aakharu qof kale waa iska garanaysaa qof horaa dhintay sababto ilaa kitaabka bilowgiisa waa qof dhintay laga soo sheekaynaya ya qof hore waaba dhintay iyada laakiin qof kalaa dhintay misna aakharu yaa mid labaad baa dhintay qabla alqisma xoolihiina weli lama qaybin qabla alqismati buu dhintay xoolihii aan weli la qaybin ayb fasaxiixi lxisaaba xisaabta saxiix yeel masalada hore in la dhisayo oo la saxiix yeelayo hadday tasxiix xataa u baahato masalada asalkeeda ha la helo hadday tasxiix u baahatana marka hore meydka hore masaladiisi saxiix yeel fasaxiixi lxisaaba wacrif waxaa si gaara u aqoonsataa sahmahu qofkan mar dhiman doona oo dambe sahmigu tii hore ka helay ilaa qofkaani tii hore wax ka dhaxla isagiina tii hore macnaha dhaxal ku lahaa weeye weli lama qaybin xoolihii laakiin xoolow ku leeyahy xoolaha isagoo halkaa ugu jiraan buu isagii dhintay isagiina dad kaloo gaar ah xaq ku yeelan karaa inaysan ku yeelanna waa dhici kadhaa ma garat marka waxa weeyaan masalada tasxiixi wacrif sahmahu qofkan dib ka dhintay sahmiga uu tii hore ku lahaa intuu xoolahaa dhaxal kaga lahaa aqoonsanow wajcal waxaad u yeeshaa lahu qofkan dambe aakhirka aakhirka loo damiirka u celiya wajcal waxaad u yeeshaa lahu aakhirkan wa in yamuta aakhiru soo nama dhihin aakhirkan qofkan dambe waxaa u dhistaa mas'alatan ukhraa masale kale ilaa masaladii hore isaga wax ku dhexlayay isagana hadda waa dhinto masale kale dadkii dhexli lahaa baa la rabaa in la ogaado iyo masaladiisu waxay tahay kamaa qad buyina sidii horey loo soo caddeeyey bayinaba ii qor waaye laakiin buyina wey kamaa qad buyina sidii loo soo caddeeyey altafsiilu kala dhigdhigid fii maa kii dhexdiisa qudima horey loo soo hormariyey yaa horey sidii loo soo hormarshay yaa oo loo soo caddeeyey sidii loo soo bayaaniyeyba ama loo soo kala dhigdhigayba tabtii tabtii baa u dhisaysaa weeye aa ku soo baratay weeye waaye ayb marka waxaan halkaa dhaafay maalan markii luqada laga hadlayey naskiga nasakhat ishamsu dilla buu yidhi qoraxdii baa waxay kardhay nasakday hooskii ay asaalatu waa zuulisay wey nasaktu lkitaabana waa maxay naqaltuhu waa rar sharcigana waa rafcu xukmin sharciyin biihbaati aakhira xugun sharciya nasakh xadiis isnasakday qur-aanka oo isnasakay maxaa la yidhaahdaa xugun sharciya oo la zuuliyey yaa meesha laga raray biihbaati aakhira mid kale sugidiis xugun kalea lagu bedelay ciddada intaa ahaan jirdhay dalaaqaasaa ahaan jiray maalan tusaalayaal waayahay dardaarankaasi ahaa laakiin wamaa dakarahu lmu'alifu huwa isdilaaxu lfardiyiin wey nimankan faraa'ilka isdilaaxooda wey waaye marka halkan markuu marayey wuxuu yidhi waxaad samaynaysaa kamaa qad buyina tafsiilu sidii tafsiilkeedaba loo soo caddeeyey fii maa kii dhexdiisa qudimaa horey loo soo hormarshay weeye oo kitaabka horey uga soo hadlay masaa-isha sida loo dhisay iyo sida la iskugu fiirinaayo waa kaasa ayb halkaa markuu maraya wuxuu yidhi waa inta kumbal intaynaan gaarin qofkaan dhintay oo hore xoolihiisii aan la dhaxlin baa qof dadkii dhaxli lahaa kaa hore ka mid ah baa misna dhintay dib ka dhintay xoolihii hore oo aan la qaybinin kii hore masaladiisaa la saxiix yeelayaa qofkan dib ka dhimanayana taa hore wuxuu xoole ka heli lahaa baad aqoonsanaysaa markaasaa isagana masalo u dhisaysaa waxaad leedahay hadda isagoo dhintoo kale isagoo xoolihiisa isagoo kale ka soo qaad qof baa dhinto waxaan iyo waxaan waxaanu ka tegey baa kii dambana dhahaysaa waatanoo wajcal lahu aakhirka waxaa u samaysaa masalatan ukhraa kamaa qad buyina tafsiilu fii maa qudima tabtii horeo qof dhintay xoolaha loogu dhisi jiray ayaa loogu dhisaya waay markaan waxaa muhiim kuu ah meydka labaad mas'alada hore wuxuu ka qaatay inaad garanayso xoolaha kaga soo aaday sahmiyada kaga soo aaday masalena inaad isagana u diyaarisid waaye markaa masaladiisa kan dambena diyaarisid meydkan labaad sihaamtii ou tan hore ka helay uu ka heli lahaa bay ka dhigan tahay masalada hore uu ka helay macnaha ka heli lahaa yaa waxaad u fiirinaysaa u qaybinaysaa mas'aladiisaan waxay ku dhisantay xaggaa wixii kaga soo aaday iyo masalada isaga hadda meydkan labaad u dhistay waa fiirinaysaa waaye tusaale yar markaa isku fiirisad wixii too ka helay iyo dadka isaga dhaxli lahaa hadday isku qaybsamaan wax loo baahan yahayba ma jiro tii horaa jaamica noqonaysa meeshaan masale jaamica la yidhahdaa loo baahdaa oo labada masalo kuu jamcisa tusaale mihaaluhu meel ma u jeedaan fa in inqasamad fa waadix liannahaa laa taxtaaju ilaa camal ma u jeedaan mihaaluhu مثاله ماتت امرأة عن زوج واي haweenay baa waxay ka dhimatay ninkeedii wa ummin hooyadeed wa cammin adeer ma ujeedaan saddex qof soo maaha waa haweeney zawjkeedii waa ninkeedii hooyadeed adeerkeed hadde hadda tan ku dhaqanoo fasaxiix yaa fasaxixi lxisaaba masalada hore horta teeda dhis maxaan samaynaa zawjku waa reer maxay oo wax ku dhaxlaya reeranis hooyaduna ya isleela hooyadu waa reera thuluth ha saddex meelood meel weeye horey baa waxaa ka fiirinaysaa dadka meesha jooga adeer keliya ka dambeeya walaalaan joogin ilmaan joogin ma garan ma ujeedaa waa reera thuluth thuluthku saddex boo ka baxa soo maaha niskuna laboo ka baxa soo maaha laba iyo saddexna waa tabaayun laba saddex ku dhufo waa lix masaladaa lix bay tagtay lix sooma tegin markay lix tagtay waxaa leedahay lix maxaa kala bar u ah zawjkaa iskale saddexdaas lix maxaa thuluth u ah saddex meelood meel waa labo hooyadaa iska leh xabad baa soo hadhay adeer baa leh khalaas muxuu ku yidhi wacrif sahmahu qof baa dhiman doonee saddexdan ka midee qofkaa wuxuu qaatayna xusuusnow qofkii markaan u angaarin baan masalada qabtaye waxay ahayd maatad imra'atun can zawjin wa ummin wa cammin uma maata zawju islaan baa dhimatay ninkeedii iyo hooyadeedii adeersoo kama dhiman ninkeedii baa misna dhintay ninkeedii baa dhintay yuu ka dhintay can halaathati baniina saddex wiil oo dhalay bes saddex wiil oo dhalo ka dhintay marka masaladii hore wuxuu wacrif sahmahu mas'aladii hore wuxuu helay garansoonow maskaxda taa ku hay masaladan dambe oo dhan baa u taalle masaladii hore muxuu ka hela zawj buu ahay saddex buu ka hela waaye zawj buu ahaayoo saddex buu ka helay saddexdaasoo markaa wax ku tii hore dhaxal ahaan u yeesha sidaasoo maaha waaye sidaa markay tahay wajcal lahu isagaan damboo dhintayna waxaad u samaysaa la zawj baa misna dhintay waa qofkii labaadoo dhintay masalatan uqraa isna masalo kale u dhis kamaa qad buyina tafsiilu fiima qudima sida caddaynteedu waa loo soo hormarshaday oo horey loo yaqaanay weligeed loo soo dhisayey waaye marka masaladii kalena hadda dhis masaladii kale tii hore ogow lix bay joogtay zawjkuna saddex buu lixdaa ku lahaa waadix soo maa masalada labaad waxaa weeye zawj baa dhintay waaye zawjkii baa dhintay weeye laakiin zawj hadda dadkan isaga uma ahee dee waxa weeye saddex wiil oo dhalo ka dhintay aabbaa dhintay ka dhiganta haddii la rabo wiilashaas saddex wiil oo dhalay yaa masaladii hore waa zawj laakiin carruurtan waa aabba u yahy bas nin dhintoo saddex wiil oo dhalay ka dhintay see wax la dhihin dee xoolahoo dhan saddexdooda madax ku qaybi xoolahoo dhan saddex ku dhiso saddex islee ka dhigo kala sii soo maaha haa masaladan dambe saddex baa dhismaheedu noqda zawjka aan dhintay oo hadda aabbaha wiilashaan u ah soo saddex maaha masaladii horena muxuu ka helay saddex buu ka helay haa saddexduu masaladii hore ka helay haddii wiilashaan la kala siiyo markuu isagu dhintay kabacdi soo hal iyo hal iyo hal kala qaadan mayaan masaladan dambe loomaba baahnaa leeyahy masaladii hore oo lixda ahayd baa jaamicadii wax looga baahan yahay tan dambe ma jiro maxay noqotay wuxuu taa ka qaadan lahaabaa waxay u qaybsamayaan dadkii isaga dhaxli lahaa taa wuxuu ka heli lahaa iyo dadka isaga dhaxlaya waa isku qaybsamayaan mana kaja wajabaysaba marka maxaan dhahaynaa masaladii horeba lix ka soo qaad lix beeba ahayd lixdaasaa lagu joogsanayaa hooyo labadeediiba qaatay adeerna xabad boo qaatay saddexdii zawjku qaadan lahaana saddexdiisa wiil hebel isagoo aan xoolihii wixiisii qaadan buu dhintay wiilal saddexuu ka tegay haa masaasa saddexdii wiil xoolihiisii bay qaadanayaan muxuu heli lahaa saddex qori buu heli lahaa saddexdiisa wiil halla kala siiyo yaa kuwa kalena saasaa u fiirsanaysaan ila amhiladu waa bad kitaabku qoraye waayo inkastoo masale kasta in laisdultaaga ku fiicnaan lahayd haatee haddii lagu celinayo kitaabka ama mid lamid la akrin doono mooyaane faraa'ilku dee waa waa cilmi xoog badan oo maaragtay iskaga baahan la iskaga dhex jiro taa naga wadba wuxuu yidhi waa hadday isku qaybsamayaan dhibba ma leh wa in takun hadday tahay sihaamtaasi ama damaairta waa la kala duwi karaaye laysad midaan ahayn wa in takun hadday tahay laysad midaan ahayn tanqasimu mid u qaybsamaysa yaa calayhaa sihaamta wa in takun mas'alada labaad yaa hadday ahaato laysad midaan ahayn tanqasimu mid u qaybsamaysa calayhaa sihaamta wixii uu ka helay meydkii hore qofkan dambeoo dib ka dhintay dadkiisu uma qaybsamayso sidii tii haddeer oo kale farjic u celi ilalwafqi wafqiga u celi tawaafuq inuu ka dhexeeyo fiiri bihaadaa sidaasaana qad xukima la xukumay bihaadaa kaasaana qad xukima la xukumay see ugu celiyaa beydka dambe fiiri wandur fiiri masaladii hore wuxuu ka qaatay aqoonsanow wixii uu ka qaatayna dadkii isaga dhexli lahaa masalada dambe waa u qaybsami weyde wandur fiiri fain waafaqad hadday waafaqdo mas wixii uu tii hore ka qaatay asihaama sihaamtii hadday waafaqdo ama fa in waafaqad hadday waafaqdo mas'alada dambe asihaama sihaamtou tii hore ka qaatay mu- tawaafuq baa ka dhexeeya xoolahow tii hore ka qaatay iyo dadkan isaga mas'aladiisa ah yaa sihaamteeda tawaafuq baa ka dhexeeya nooc u doono tawaafuqaas ha noqdo sihaamta dadkan dambe wax ku dhaxlayaan hadda dadkan cadudruusoo tan lama fiiriyo sihaamtaa la fiirinaya masaladaa la fiirinaya iyo tii hore wuxuu ka qaatay fiiriyo haddii tawaafuq ka dhexeeyo fakhud qaado hudiita idama laha lagu hanuuniye waa jumla ducaa'iya muctarida jumcad- jumlo ducaa'iyaayoo soo kala dhex gashay ficilkii iyo mafcuulkii weeye hudiita idama laha laguu hanuunshiye waxaad qaadataa wafqa haa tan labaad haa masalada labaad wafqigeeda waxay ka waafaqday thuluth qumus rubuc qaado tamaaman dhammaan waxaa leedahay wuxuu tii hore ka lahaa iyo qofkan masaladiisa dambe maxaa ka dhexeeya wafqi baa ka dhexeeya rubuc nis thuluth noocu doono wafqigaasa noqdo marka maxaan qaadanayaa faqud qaado hudiita wafqaha wafqiga tan dambe qaado tamaaman dhammaantii intaasoo ka waafaqay wafqiga markaa u soo celisay intaasoo ka waafaqay baa tiri wafqigan soo qaatay xaggee geynayaa wadribhu ku garaac ow jamiica ka bedbal markan waaye wadribhu ku garaac waxaad ku garaacdaa fii saabiqati masaladii hore oo dadka la dhexlayay wafqigan oo dhan ku dhufo markii hore maxaa isku fiirisa isagu tii hore xoolahu ka helayay sihaamtii iyo masaladiisaan sihaamta ku jira dambe wafqi baa ka dhexeeya wafqiga qaadoo masaladii hore kulligeed ku dhufo waaye ow amase waa kusoo noqdo ogow wadribhu ku garaac jamiicahaa dhammaanteed fi saabiqati haddaan wafqi ka dhaxayn waa goorma in lam takun baynahumaa muwaafaqa haddaan muwaafaqa ka dhaxayn dee maxaa ka dhexeeya markaa tabaayun waa garanaysaa haddii kalena maxaad samaynaysaa waxaad samaynaysaa markaa fiirisay isaga tii hore wuxuu ka qaatay iyo sihaamta masaladiisa tabaayun baa ka dhexeeya mar haddii tabaayun ka dhexeeyo tan oo dhan masaladan dambe oo dhan waxaa ku dhufataa masaladii hore kulligeed jamiicaha dhammaanteed ku dhufo fi saabiqati waa in lam takun baynahumaa haddaysan dhexdooda ahayn muwaafaqatun wax muwaafaqa haddaysan ka dhexayn taasi wata waaye ayb wuxuu yidhi mas'alada sihaamta uu ka helay mas'aladii hore haddaysan mas'aladiisa u qaybsamayn hadday u qaybsamaysa dhib ma lehee wafqi fiiri wafqi u soo celi oo see ah waxaad fiirinaysaa sihaamta uu tii hore ka helay iyo mas'aladiisaan dambe oo meydka labaad loo dhisay waxa ka dhexeeya sihaamtan iyo masalada tiradeeda ma muwaafaqa mise waa mubaayano ma tawaafuq baa mise waa tabaayu haddii tawaafuq ka dhexeeyo tawaafuqaas waxaad ku dhufanaysaa wafqigiisa masaladii hore kulligeed wafqigaa ku dhufanaysaa masaladiisa baa ku dhufanaysaa haddii kalena kulligeed baa kulligeed ku dhufanaysaa waayo halkaasi ka asaxaysa ayib wuxuu yidhi marka halkan hadda middaan dambe wa kullu saamintan iyadu waa iska sida xoolaha loo qaybin lahaa wey sida hee xoolaha loo qaybin lahaa haddana wuxuu kitaabkan iskaga gaabsaday laba meyd oo iska daba dhintay keliya saddex meyd iyo afar meyd iyo ma gaarsiin qof dhintay xoolihiisa aan la qaybin qof labaad dhintay intaasu isagu ku gaabsada wa kullu sahmin sahmi dhammaantiis oo masaladii hore ah masaladan wafqigeedii soo tii hore kuma ada dhufan ama masaladan dambe kulligeed hadday tabaayun tahay soo tii hore kulligeed kuma ada dhufan halkaasay labadii masaleba ka qaybsamayaane see u qaybinaysaa waxaad u qaybinaysaa wa kullu sahmin sahmi kasta oo tii hore qof ka helay dadkii hore yudrabu soo usoo bood waxaa lagu dhufanayaa fii jamiici haaniyati mas'alada labaad dhammaanteed waxaa leedahay qof kasta oo masaladii hore nasiib ka helay mas'aladan dambe kulligeed baan ugu dhufan masaladii hore hadduu laba qo- sahmi ka helay masaladan dambena lix ahayd labadan lix ugu dhufanaya tan dambe wixii lagu dhisay wax la doona ha lagu dhiso masaladii hore qofkii nasiib ka helay waxaan ugu dhufanayaa mas'aladii labaad kulligeed baan ugu dhufanayaa waa fii jamiici thaaniya waa waa tabaayunkii ow amase fii wafqihaa fii jamiici thaaniyati ugu dhufan mayee fii wafqihaa baan baad ugu dhufan sahmi kasta oo qof ka helay mas'aladii hore waxaad ugu dhufanaysaa mas'aladii dambe wafqiga ay ka waafaqday calaaniyatan weliba si iska muuqata jahran bay ka dhiganta siran wa calaaniya soo ma si aan sir ahayna calaaniyaayoo aan cidna laga gabanayn ee iska muuqato jahri ah baa loogu dhufanaya waxaa la leeyahay qofna masaladii dambe wax ka hela qofna masaladii hore wax ka hela qof kasta oo masaladii hore wax ku lahaa waxaa loogu dhufanayaa ee loogu darbinayaa masalada taaniyada ja- dhammaanteed hadday tabaayun tahay haddii kalena waxaa loogu darbinayaa wax allaale wuxuu tii hore ka helay masalada labe wafqigeeda masalada labaad wafqigeeda waaye ilaa wafqigeeda awal taas lagu wada dhuftay haddaba fiira halkan wuxuu yidhi waashumu lukhraa qofkii masalada dambe wax ku lahaana waashumu lukhraa mas'alada dambe sahmiyadeedana fatudrabu usoo bood faada qaado fatudrabu waxaa lagu dhufan masaladii dambe qofkii nasiib ku lahaa waxaa loogu dhufanayaa isaga fi sihaami sihaamtii meydka tan masaladii hore loogu dhufan mayo too qofkii wax ku lahaa masaladan dambe oo dhan baa loogu dhufan laakiin masaladan dambe qofkii wax ku leh waxaa loogu dhufanayaa meydkan labaad masaladii hore intuu ka qaatay nasiibkiisa keliya loogu dhufan M- meydkan masalada dambe dhaxlaya soo garan maysaan dadkan masaladan dambe dhaxlaya dadkan masaladan dambe dhaxlaya waxay dhaxlayaan meydkii labaad meydkan labaadna xoolahan xaggee ka helay masaladii hore ka soo qaata oo ku lahaa qof kasta oo masaladan dambe xoola ka qaadanaya waxaa loogu dhufanayaa wixii masalada hore meydkaani uu ka helay ee masaladii oo dhan loogu dhufan mayo wuxuu yidhi wa ashumul ukhraa weeye mas'alada labaad ashumteeda fa tudrabu waxaa lagu dhufan fi sihaami sihaamtii uu tii hore ka helay baa loogu dhufan hadday tahay tabaayu ow fii wafqihaa baa loogu dhufanhayaa intay ka wa- wafqigeeda ahayd hadday tawaafuq ka dhexeeyo tamaamun tamaamun ya tamaamun tamaamun waxa weeye waxay dhaheen waa baraaco baraaco macnaha tusinaysa kitaabkaa dhowdhow weeye waxa weeye tamaam tamaam baa soo dhow dhammaad dhammaad ya kitaabkaa baraacatul ikhtitaam soo ma jiro gebageba in kitaabku uu sii dhowdhow yahay ya marka hore la bilaabayana baraacatul istihlaal wax la yidhaahdaa jira mid madlab la yidhaahdo baa jidha marka marka horena qofka kitaab bilaabaya oo aqoonta leh ama khudbaba hadda jeedinaya ereyada horeoo ka soo baxaa waxaa laga garanayaa adoo aan dhihin maxaa ka hadli doontaa khudbada ku saabsan tahay ereyada koowaad oo ku dhawaaqo baa laga fahmaya marka een, tusaale kan haddii hadda sharxiisa oo kale laga yaabeen een, inuu wax ka sheego waayo sadarka labaad sadarka saddexaad axmaduhu subxaanahu wa tacaala calaa maa acdaana min annicam wa ashkuruhu calaa ma awrahanaa min alxikam ilaahay wuxuuna dhaxal siiyey wax in kitaabkan dhaxal u socdoo kale baa laga qaadanaya haddii nin halkan istaago oo khudba istaago ya ha uu yidhaahdo alxamdu lilaahi aladii jacala salaata ya waajibatan calayna waxaa la garanaya inuu khudba salaad ka hadlaysa ama jacala siyaama kada jacala alxaja kada waxuu ka hadlayo iftitaaxiisaa laga garanaya kitaabka koowaad markaa warqadiisa koowaad akhrido wuxuu ka hadli doono horaa ka waxa ka- khudbadaa laga fahmaya baraacadaas marka middaani tii iftitaaxa oo bilowga ahayd maaha waa tamaam waaye waxay ka dhigan tahay dhammaad oo kale inuu dareensiinayo marka wuxuu yidhi waashum lukhraa midda kale ashumteeda fatudrabu waxaa lagu garaacayaa fi sihaami baa lagu garaacayaa meydku masaladii hore wuxuu ka helay baa qof kastoo masaladan dambe wax ku lahaa loogu dhufanahayaa waaye ow fii wafqihaa baa loogu dhufan tamaam si dhammaystiran waaye fahaadihi middanina dariiqu dariiqatulmunaasakhati munaasakhada dariiqadeedii iyo waddadeedii wey waaye meyd meyd dhaxlaya bay dhahaan macnaha meydad isdhaxlaya dad kala dembeeye wey dariiqatulmunaasakh ee farqa bihaa farqa kor bihaa dariiqadaas waxaad ku kordhaa haddaa munaasakhada fahamtid rutbata fadlin fadli rutbadiis ya rutbadaasoo shaamikhatan saraysa rutbadaasoo shaamikhatan shaamikha yaa mid sarraysa ah oo qofka macnaha bartay weeye oo fahmay waaye marka calaa kulli xaal waxa weeyaan munaasakhaadku ma adayg la'a jeedkuna waxa weeye qof warasadii ka mida ayaa dhintay iyadoo aan xoolihii hore la qaybin axwaal saddex meelahaasaa ka timaada waaye xoolaha aan la qaybin oo dadkii dhexli lahaa qof ka mida dhintay haddii marka dadkan dambe qofkan dambe oo dhintay dadka dhaxlaya hadday noqdaan dadkii hore un hal nasiib isma beddelayo sidii hore qof kasta tii hore wuxuu ka heli lahaa baytanna la mid taha dadkii hare keliya u qaybinaysaa qofkan isagoo aan dhalan oo jirin baa ka soo qaadaysaa isagoo aan dhalan oo aan jirin tusaale yar qof baa dhintay rag iyo dumar wax doona ha noqdee afar wiil iyo saddex gabdhood buu ka dhintay afar wiil iyo saddex gabdhood buu ka dhintay hooyada aabbaan joogin waxa weeye isagu dee ama waa aabe ama waa hooyo qof ka dhintay yaa waalidkii kalena ma joogo ma ogtahay waxaa la rabaa masale aan isbedelayn dadkiina qof dambe dhintay wiilashii afarta ahaa baa mid ka mid ah misna dhintay maxaa soo haray saddex wiil iyo saddex gabdhood maxaa la samaynayaa wiilkaa hore isagoo haddii hadda wiilkaa hore la dhaxlayo kuwanun baa dhaxli lahaa saddexdan wiil iyo saddexdan gabdhood oo walaalihin baa dhaxli lahaa isla isaguna dad ma dhalin xaasna male ma ogta kaanama isagoo aan jirin baa laga soo qaaday xoolaha waxaa laga soo qaadayaa qofkii hore oo dhintay in laga dhaxlayo bes kan nasiibka u qaadan lahaana dee meeshaba dadkaanay ku dhex jiraaba marka horeba isaga nasiib gaara la siin maayo waxay laga soo qaadayaa afar wiilba inuusan ka dhimane saddex wiil iyo saddex gabdhood ka dhintay xoolahan u qaybi wax isbedelaya ilaa male oo see loogu qaybinaya saddex wiil madaxyadooda oo lix wiilkii waa laba madax moogta laba laba laba lix soo maa gabdhahoo beer hal madax saddex madax soo maaha xoolahoo dhan sagaal baa lagu dhis bes lixna wiilasha laba laba u kala sii saddex madaxna waaxid waaxid waxa u siisaa gabdhaha meydkan dambe waxbaba masaladii hore kama bedeli kara weeye cidow isaga gaar u dhaxlaysoo kalena ma jidho yaa xaas iyo caruur iyo midna ma jiraan waka ayib ka waran haddii qof labaad dhinto wiilash iyo gabdhihii oo mid kala dhinto oo mid ilaa saddex wiil iyo afar wiil iyo saddex gabdhood bay ahayd ilaa ay ka soo hareen hal wiil iyo hal gabar waxaa dhintay oo dhan hadday xoola lahaayeen soo un labadan ma dhaxleen hadday xataa xoola tabcadeen wiilkan iyo gabadhan keliya inay dhaxlayaan baa laga soo qaaday bes saddex madax karig wiilku waa laba madax gabadhuna waa hal madax intaa ugu qaybi wax isbedelaya ma jiraan taasi waa intaa waaye haddii dadka dhaxlaya kala duduwan yihiin waa midda matniga noogu sheegayo fasaxixi almas'alata aluula tan hore masaladeedaa tasxiixinaysaa waka meyd kasta masaladiisaa markaa dadkiisaa u qaybinaysaa masaladaas markaas hadday xataa jabto tasxiixi waaye taasi wata hadday isku qaybsamayaan waa mihaalkii aynu sheegnay haddaysan isku qaybsamayn u qaybsamaynna wafqigaa la fiirinaya oo muxuu yahay wuxuu xagga ka qaatay iyo mas'aladiisa baa la isku fiirin laba un baa mid ka dhaxaynaysaa tabaayun ama tawaafuq baa ka dhaxaynaya tabaayun hadday tahana waa la isku wada dhufan tawaafuq hadday tahana wafqigaa tan kale kulligeed lagu dhufanaya waaye markaasaa dhahaysaa naadada ah qof kastoo masaladii hore wax ka qaatay ha noo yimaado waxaan siinaynaa wixii u qaatay oo loogu darbiyey masalada labaad dhammaanteed hadday tabaayunahay ama wafqigeed hadday tawaafuqahay qof kastoo masalada dambe wax ku lahaana ha noo yimaado waxaan ugu dhufanaynaa sahmigii uu ku lahaa qofka u dhaxlayo masaladii hore baan ugu dhufanaynaa waaye فهذه طريقة المناس- المناسخة فرق ككر بها طريقة داس رتبة فضل شامخة شامخة waxaa la dhihi jiray waxyaalaha loo isticmaalaa shaamikh waxay dhahaan shaamikhaas ay murtafica ya murtaficatan caaliya darajo saraysa imaam qurdubi ya shamakhadaas shamakha rajulu shumuukh ay irtafaca bianfihi takaburan sankow taagay qofka marka la baa loo isticmaala kow waa waa waxaa la dhahay jibaal shawaamikh jibaal buuro shaamikhaat shaamikhaatin yaa sarsare oo dheerdheer yaa iyana waa loo isticmaalaa waa kaa marka insha allah waxaan rajaynaynaa iyadoo xoogaa sidaan laga jaanisroon yahay in aan si quman iskula raacraacano isla fiirfiirno ee munaasaqaadka iyo baabkii xala ka horreeyey intiisi dambe waxaa ku xigaya isaguna xoogaagiisa wata baabka ku xigo khunfaha mushkilka ah qofka oo aan la garanayn rag iyo dumar midna aan ku caddayn wallahu subxaana wa tacaala aclam